cutubyo ka mid noqonaya ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxaa tobabar loogu soo xiray xerada turkisom ee ku taalla koonfurta magaalada muqdisho iyadoo tobabarkani ay bixinayeen saraakiil turkish ah oo dowladda turkiga u qaabilsan tababaridda ciidamada kala duwan ciidanka xoogga dalka ee tobabarka la siiyey ayaa isugu jira ciidamo caadi ah oo ka mid noqonaya cutubyo lagu magacaabo gorgor iyo saraakiil xigeeno waxaana tobabarkani uu socday muddo sanad ah iyadoo xafladii xiritaanka tobabarkaasi oo lagu qabtay xarunta tobabarka ciidamada ee ay turkigu gacanta ku hayaan ay ka qaybgaleen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamanka iyo saraakiil soomaaliya turkish isugu jirta taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdiweli jaamac xuseen garod oo ugu horeyntii halkaasi ka hadlay ee faahfaahiyey tobabarka ay qaadanayeen ciidankan iyo saraakiisha xoogga dalka isagoona sheegay in ciidankaasi ay isugu jiraan saddex qaybood waxaana u aada ugu mahadceliyey dowladda dalka turkiga halkaanaad arkaysaan saraakiil xigeenka waxay ka kooban yihiin saddex qaybood oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay isugu jiraan waa ciidanka badda ciidanka cirka iyo ciidanka lugta qayb kasta oo ciidanka ka mid a xoogga dalka soomaaliyeed halkan waxaa loogu tababaray cutubya ka tirsan baa loo tababaray haba kala tiro badnaadeen laakiin dhammaan waana loo tababaray tababarkan layili maxaa sarkaal xigeenka waxa weeye muddo soddon sano ah ama ku dhowaad soddon sano markii ugu horreysay taariikhda layili maxaa saraakiil xigeen xoogga dalka soomaaliyeed la tababaro oo si qaasa loo tababaro oo la siiyey xirfad gaar ah weeyaan marka waa taariikh aan la hiloobaynin oo annaga kollay ku qormaysa taariikhda xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya dhammaanba ilaahay mahdaa ka gaartee waxaa hirgeliyey oo suuro geliyey waxaa weeye dadaalka waktiga ay bixiyeen xoolaha ay bixiyeen aqoonta ay bixiyeen walaalaheenna muxuu ahaa dowladda turkiga gaar ahaan muxuu ahaa ciidamadooda qalabka sida waxba nagalama harin in ay dhisaan soomaaliya inay dhisaan ka dhinac kasta markii laga fiiriyo gaar ahaan waxay xoogga saareen oo ay isugu geeyaan waxa weeye xoogga dalka soomaaliyeed inuu noqdo mid asagu jira oo dalkiisa ka difaaci kara muxuu ahaa cadowga gudaha iyo dabadda mid kasta uu noqdoba kuwa ka difaaci kara ayay muxuu ahaa noo diyaarinayaan oo noo tababareen oo hadda halkaan aad ku arkaysaan marka waxaa ku muuqanaysa inay rabaan ay ka go-an tahay inay dhisaan ciidan xoog leh oo tababar fiican qaba oo dalkiisa isagu hanan kara inay diyaariyaan kadibna lagu wareejiyaan ayaa diyaar ka ah waa uga mahad celinaynaa waa ku ammaanaynaa waa ku xasuusan doonaa haddii ilaha yidhaahda wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe oo halkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay ciidamadani tobabarka loo soo xiray kuwa ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabay in dalka uu helo ciidamo iyo saraakiil xigeeno oo iyagu ka qayb qaata difaaca dalkooda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uu maanta diyaar u yahay dibudhiska dalka soomaaliyeed dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama diyaar u nahay waxaanu ku faraxsan nahay inaan helno saraakiil xigeenno oo isugu jira ciidamada cirka ciidamada badda iyo sidoo kale ciidanka infentriga ee dhulka inaan helno waxaan aaminsan nahay waktigii loogu baanaa aan baahidoodana haysay ayaan ayaan helnay waxaa kaloo meeshaani maanta nala taagan xuruntii saddexaad ee ururka gorgor ayagana sidoo kale oo dhinac taagan ee saraakiil xigeenada sidoo kale ciidamada waxaa la farayaa ama aan raba inaan la wadaago sida taliyaha uu sheegay waxaad ka mid tihiin iftiinka ee ummadda soomaaliyeed ama iftiinka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii lafdhabar inuu unoqdo laydinka rabo marka insha allahu tacala ad ku diyaar garooba inaad dalkiina iyo dadkiinaba aad garab istaagtaan gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa saraakiisha tobabarka loo soo xiray ka dalbaday inay isku howlaan mar waliba sugidda ammaanka dalka iyo inay garab weynsiiyaan shacabkooda dhibaataysan isagoona xusay inay arrintani qayb ka tahay dib u dhiska ciidanka soomaaliyeed waxay la tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha loo baahnaa in laga dhiso inay ka mid ahayd saraakiil xigeennada marka waxaan leeyahay waa arrin muhiim ah saraakiil xigeennada waxaan kula dardaarmayaa maanta waa muhiim inaad dugsigan ka qalanjebisaan aadna noqotaan saraakiil xigeenno ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kana qayb qaadanaya dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Een, ah, runtii aad ayaad u dareemi kartaan dowladda turkiya ka shaqaynayaan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen amniga inay ka qayb qaataan xeradan aad u jeedaan la furo lagu tababaro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa kaalin muhiima aan ummadda soomaaliyeed marna ilaabi karin saraakiil xigeennada hadda qalanjibiyey waxaan leenahay howl adag ayaa idin sugaysa waxaa idin sugayaa amniga waddanka waxaa idin sugayaa ciidan dib u dhiskiisa hadda bilowday hore u socday laakiin hadda aan rajaynayo si xoog badan inuu u socdo waxaan ka war hayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gorod juhdiga badan oo uu ku bixinayo sida dib u dhis ugu samayn lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaad ka mid noqon doontaan dib u dhiskaasi insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa guulaan idin rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa nabad iyo amni mar labaad waxaan u mahad celinayaa dowladda turkiga maaha markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya tababar loogu soo gebagabeeyo xerada tababarka ciidanka ee turkigu ka furay duleedka koonfureed ee magaalada caasimadda muqdisho inkastoo tababarkan uu yahay mid lagu soo saaray oo lagu tababarayey markii ugu horeysay muddo soddon sanaa kadib saraakiil xigeenno ka kala tirsan qaybaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida ciidanka dhulka cirka iyo midka baddaba